laakiin sida ilaha agtiisa uga qoran iyo sida baainkiisa ku jira iyo wuxuu ku dambayn doonaba inuu ahlu naar yahay narju waanu rajaynanaa lilmuxsiniina muxsiniinta waxaan u rajaynanaa oo min almuminiina muminiinta ka mid a an yacfuwa inuu dhaafo canhum xaggooda inuu ilahay isaga dembi dhaafo wayudkhilahum inuu geliyo aljannata jannada inuu geliyo biraxmati naxariistiisa inuu jannada ku geliyo rajaha isaga ah waxaa loo baahan yahay inuu camal la socdo maujeeda yani rajahaas inuu camal la socdaa loo baahanya weliba rajo keliyata lama baahna ruux muslimka waxaa loo baahanya inuu ahaado bayna alkhawfi waalraja nusuustuna sidaas wey mar cadaab baa laga hadli marna jannaa laga hadli calashani waxa weye inay noloshaadu ahaato nolol u dhaxaysa labadaa khaf u dhaxaysa bayna alkhawfi waalraja cadaabka ilahay oad ka cabsato iyo jannadiisa ood rajayso ujeeda jannadiisa ood rajayso maara yani waxa weye khawfan wa tamacan khawf alla cadaabkiisa aad ka cabsanayso iyo dhamac aad rajo aad ka qabto alla jannadiisa subxaana watacala aad ka rajaynayso maara sidaas weyaan marka haddii rajuhu uu ru yahay rajo iyo waxaa kala jira amaani baa kala jira rajo iyo amaani baa kala jira rajaha sharcigu uu macnaha dadka muminiinta farayahay waxa weeyaan waa midka uu camal la jiro asbaabtii aad qaadanayso dadaal uu kaa muuqdo ijtihaad aad la imaanayso kaa rajaa la yidhaahda maxaa yeelay ruuxu hadduu shay rajaynayo oo damaaci kaga jiro rajihiisuna uu dhab yahay dhowr shay baa ka dhashay ashyaada ka dhalsa waxaa ka mid a horta marka koowaad wuxuu aada u jeclaanayaa shaygaa inuu helo marka labaadna wuxuu necbaanayaa shaygaasi inuu gafo marka saddexaadna wuxuu dadaal haayatu juhdi wuxuu ku bixinayaa dadaal ah inuu shaygaa isaga agaadho laakiin waxa weyaan intuu iska fadhiisto jannada ilaahay iyo khayrkiisa iyo naxariistiisaan rajaynaya taasi waxa weye alamaani baa l huruur baa la yidhahdaa kadaa la yidhaahdaa iyo amaanida minuu qur-aanku ka cabira wey mana sidaas wey laakiin rajada laysfaraya middaa iyada ama aha yani wuxuu ka dhigan yaha o kale nin intuu iska fadhiistay aan guursanin oon guri dhisin oo yidhi waxaan rajaynayaa inaan ilmo heli doono ilmo inuu i dhalan doono wiilal iyo caruur macnaha iyo gabdhaha dhali doonaan rajaynaya ujeeda sidaa yidhi oo kale u ka dhiganya ama intuu iska fadhiistay oo gurigiisa gacmaha laabtay yidhi waxaan rajaynayaa inay iisoo go'do yani intaasoo midha intaasoo tan oo midha inay iisoo go'daan rajaynaya xabadna muusa dhulka gelinin ujeeda kaasoo kale ka dhigay marka ammaani baa la yidhahda taasoo kale rajama ladha lama yidhahdo rajaha camal baa la socda dhaqan baa la socda maara sidaas wey walaa nabanu aamin walaa na'manu calayhim dushooda u aamin noqon mayno macnaa dushooda u aamin noqon mayno waxa weye cadaabka ilaahay uga aamin noqon mayno ma odhanayno mu'min oo dhan cadaab ma taabanayo laakiin mas'alada qadciga waxa weye inay uu jannada ku dambayn doonaan walaa nashhadu lahum uga markhaati kici mayno biljannati janno uga markhaati kici mayno axyaantooda iyo afraadooda uga markhaati kici mayno laakiin jumlatan yani ahlusunna waljamaca ruuxa muwaxidka ee tawxiidka ku dhinta inuu jannada geli doono muminiintu inay jannada geli doonaan munaafiqiinta iyo gaaladuna inay naarta geli doonaan maa wanastakfiru dembi dhaaf baan u weydiinaynaa alle limusii'ihim koodii xumaanta sameeyey kooda dembiga galayna dembi dhaaf baan alle u weydiinaynaa wanakhaafu calayhim waanan u cabsanaynaa waxaan uga cabsanaynaa cadaabka ilaah walaa nuqnituhum ma aan quusinayno naxariista ilahay ka quusin mayno laa taqnatuu min raxmat illaah waalmnu aamin noqosho ilaahay cadaabkiisa laga aamin noqdo ood iskuba tirsaba inaan lagu cadaabaynin iyo waliyaasu quusasho naxariista ilaahay laga quusto ood goosato in lagu cadaabayaana labadoodaasi yanqulaani waxay ruuxa ka raraan can millati lislaami diinta islaamkay ka guuriyaan yani diinta islaamka ay ka qaadaanoo ka raraano gaalnimay gaadhsiiyaan wa sabiilu lxaqi xaqa jidkiisuna baynahumaa dhexdooda ayuu ahaaday aliyaas iyo waalmnu maujeeda falaa yamanu makr allahi ila alqowmu alkhaasiruun yani ilahi subxaana watacaala dhagartiisa iyo cadaabkiisa kama aamin noqdo ilaa dad khasaaray oo gaaloobay mooyaane dadka unba ilaha cadaabkiisa ka aamin noqdo oo isku tiriya inay jannada galayaan isuguma talagalaba cadaabba cabsidiisa iska faraha ka qaada maara sidaas wey yacni sidoo kaleeto quusasho ilaahay naxariistiisa laga quustaana ayaduna gaalnimay ruuxa gaadhsiinaysaa buu leeyahay yuu leey waxay u gaadhsiinaysaa ruux hadduu naxariista ilahay ka quusto yidhahda marnaba lagu dembi dhaafi maayo naftiisu marka waxay ugu sheekaynaysaa inuu dunuubtii badsado wuxuu is odhanayaa kolleyyo kolley dembi dhaaf alle kuma baqre oo jallo geli maysire jaaris kale adduunyada ka faa'iidaysu is odhanaya intaadan aakhiro geeridu kugu imaaleen dee ka faa'iidayso oo shahawaadkii iyo munkaraadkii iyo saariska ka faaidayso intaada dhibaninoo cadaab aadan tegin baan yani muctaqadka iyo caqiidadaasa ku dhalanaysa wuu fogaanayaa saa daraadeed gaalnimu marka dambe ay gaarsiinaysa waa gaaloobaya yani waxa wey quusashada ilahay naxariista laga quuso subxaana watacala adoonku marka waxaa loo baahan yahay inuu udhexeeyo khaasatan alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay ana cinda danni cabdi bii addoonkaygu xadiisulqudsiga kolba malihii uu ii maleeyo ayaan macnaha waxa weye marsiinayaa buu alla le subxana watacala siduu ii maleeyey ayaan macnaha kula dhaqmaya saas daraaddeed culimadu waxay leeyihin ruuxu intuu nool yahay oo uusan geeri islahayn yani waad geeriyoonaysaa waxaa fiican bay leeyihiin marna inuu dhanka cabsida uu macnaha waxa weeyaan badsado marna xagga rajaha uu badsado labadooda inuu udhexeeyo laakiin goorta uus yidhaahdo aleelaha waad jeesatay oo aakharaad usii jeedaa oo uu geeri isu maleeyo markaasoo kaleeto inuu rajo maxdi alla yimaada loo baahaya inuu macnaha waxa weye rajaa iyo damaca uu badiyo alla naxariistiisa uu damcayo maan oo quusashada iyo cadaabka iyo kuwa macnaha inuu iska fududeeyo sidaasaa macnaha habboon bay leedahay iyagoo xadiidka iyo axaadiis kalese ka qaadanay wanastakfiru dembi dhaaf aan u weydiinaa limusii'ihim tooda xumaanta sameeyey wanakaafu calayhim waanaan u cabsanaynaa walaa nuqliquhum ma aan quusinayno naxariista eebe ka quusin mayno oo odhan mayno macnaha waxa weyaan naxariist alla subxaana watacaala ma aad helaysaan yani ninkii boqolka nin dilay oo kaleeto axaadiistiisii ayaa ka mid a yani rabbi subxaana watacaala haddana uu dembi dhaafay waalmnu aamin noqosho laga aamin noqdo alla cadaabkiisa iyo wal iyaasu quusasho naxariistiisa laga quustaayo oo labadii dhinac mid loo dhaco ama rajihii aada u dhacdo oo aamin noqoshaha ama quusasho aada ku dhacdo oo khawfkii kaa sanbadiyo labadooduba yanqulaani waxay raraan can millati alislaami diinta islaamka ayay ka guuriyaan ruuxa wa sabiilu lxaqi xaqa jidkiisuna baynahumaa dhexdooda ayuu ahaaday labadaasu u dhexeeya bayna alamni waaliyaas liahli lqiblati qiblada dadkeeda xaaloo usugnaaday jidkaan yani dadka ahlulxaqa ah ee qiblada u jeesaday ee mu'miniinta ah asagoo u sugan ayuu labadaa jid u dhexeeyaa walaa yakhruju alcabdu min aliimaani ila bijuxuudi ma adkhalahu fiihi halkaa markuu kaga soo baxay masalatu aliimaani waalkufri iyo masalatu alkhawfi waalraja markuu kaga soo baxay ayaa meesha wuxuu ka gudagalay ruuxa iimaanka inuusan ka saaraynin ilaa wixii uu horay u qiray inuu diido mooyaane walaa yakhruju alcabdu addoonkii kama baxo min aliimaani iimaanka kama baxo ilaa bijaxuudi maa shay diidadii mooyaane adkhalahu geliyey fiihi dhexdiisa ujeeda yacni shaygii diinta geliyey ee uu ku galay ee uu qiray shaygaa inuu inkiro oo uu diido mooyaane si kale ruuxu kama baxo iimaanka buu leeyay iimaanka shaygii soo geliyey inuu diido mooyaane hadalka isaga ah yacni waxa weeyaan waxaad moodaa ijmaalkiisaas in laga fiicaya in la faahfaahiyo inuu baahaya yacni waxa weye ruuxu juxuud iyo diiddo uu wuxuu qiray ilaahay ilaahnimadiisa iyo cibaadadiisa iyo nebiga nebinimadiisa iyo diiddada uu diido oo uu inkiraayo wixii horay uu u qiray islaamnimada uu ku soo galay diiddada uu diidaayo waxay ka mid tahay waxyaalaha islaamnimada iyo iimaanka ka saara laakiin keligeed ma ah intaa kuma koobna juxuud keliyata iyo diiddo keliyata laguma gaaloobo waxaa laga yaabaa ruuxu isagoo qirsan haddana inuu gaaloobo isagoo qirsan inuu gaaloobo ayaa laga yaabaa waxa gaalaysiinayaa ay tahay camalkiisa iyo wuxuu la yimid inuu gaalaysiiya laga yaabo macnaha waxa wy ruuxa ilaha keyrkii u sujuuda ama ilaha keyrkii u gowraca ama ilaha keyrkii nadar u sameeya maujeeda yani ruuxa noocaasoo kaleeta ah walow nebiga nebinimadiisa ha qirsanaado yani waxa wey ha qirsanaado alle kelinimadiisa ha qirsanaado iyo inuu isagu wax maamulo oo lala lahayn haba qirsanaado waa gaaloobaya wuxuu ku gaaloobayaa dawaabidtii aan soo sheegnay iyo faahfaahintii aan soo sheegnay ayuu ku gaaloobaya maana marka masaa'il juxuudi keliya iyo diiddo keliyata iimaanka lagagama baxee waxyaalo kaleeto oon diiddo ahayna waa lagaga baxa taana waxaad kutusaysaa ninka la yidhahdo fircoon waxaan ujeedaa fircoon yacni gaal buu ahaa haddana wuxuu qirsanaa oo macnaha waxa weye u aaminsanaa inuu nabiyullaahi muusa nabiyullaahi muusa inuu wuxuu la yimid uu yahay xaq inuu yahay wuu ogaa wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wacuduwan buu rabbi ilahi subxaana watacala wastayqanathaa anfusuhum waa kii ku odhan jira laqad calimta maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaati waalardi marka wuu ogaa ogaanshihiisi laakiin wax uga tari maxaa yeele waxaa ka maqnaa qiritaankii iyo ogolaanshihii iyo kudhaqankii baa ka maqnaa waxaa ka mid ahaa maalan ninkii la odhan jiray yani sharcigeena abu aalib oo kale nabigu difaaci jiray salawatullah waslamu calayh nabigu difaaci jiray haddana wuxuu qirsanaa diinta nebi moxamed uu la yimid inay tahay khayra adyaani albariya sida shicirkiisa uu kusoo arooray diimaha diinta ugu khayr badnanaysa ee ugu fiican haddana taasi ma anficin maxay u anfici weyday yacni ogaanshaha uu og yahay iyo qiritaanka uu qirsanaa ma aysan anficin maxaa yeelay yacni walow yuusan diidinbe dhaqan ahaan ayuusan ugula imaanin oo muusan hogaansamin hogaansankii markii haddii laga waayey yacni ogaansho keliyata iyo barasho keliyata laa yuqni walaa yanfaca sidaas wey marka juxuud keliyata juxuudku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha diidadu waxay ka mid tahay waxyaalaha islaamnimada ruuxa ka saara laakiin keligeed ma aha walaa yakhruju alcabdu addoonku kama baxo min aliimaani iimaanka kagama baxo ilaa bijuxuudi maa shay diidadii mooyaane adkhalahu fiihi iimaanka dhexgeliyey wixii soo dhexgeliyey iimaanka diidadiisa unbuu kaga bixi karaa buu sheekhu leeyahay marka waa hadal duuduuban baa nidhi in la faafaahiyo ayaa kaga fiican yacni waxaa ka mid ah maalan ruuxu islaamnimada duro oo kale nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi wax ka sheego oo kale islaamnimada ku jeesteeso oo kale kitaabka alla ku jeesteeso oo kaleeto ama diintiisa wax ka mida ku jeesteesa walow yuusan diidanaanin be waxa weye waa gaaloobaya walow yuusan diidanaanin be wax badan baa marka lagu gaaloobaa oon diido sharcigii la diiday iyo wixii islaamnimada lagu soo galay oo la diiday ahayd waliimaanu huwa aliqraaru billisaani waaltasdiiqu biljinaan yani adilo fara badan baa kutusaysa haddaan macnaha waxa weeyaan asal kasta markaan taqriirino daliilkiisa hala sheego hadii la yidhahdo yani waxa weye aada buu kitaabku u dheeraanaya sidaa daraaddeed qawaacidda yani iyo usuusha unbaan insha allahu tacala isdul taagaynaa markaa kadib adilada haddaad u baahataan waxaad ugu noqonaysaan yani waxa weye shaarixa iyo kutubta shuraaxda baad ugu laabanaysa waaliimaanu iimaankii huwa aliqraaru waa qiritaan billisaani carabka laga qiro waatasdiiqu iyo rumayn biljinaani qalbiga laga rumeeyo taas weyaan bu huwa aliqraaru billisaani waaltasdiiqu biljinaani waa mas'alada tacriifu maahiyati aliimaan iimaanka dadka qalbigooda ku jira ee ilaahay agtiisa yacni waxa weeyaan janno lagaga helo cadaabna lagaga badbaadaayo keexitaankiisu muxuu yahay masaa-isha ay ka farcamaysa bay ka mid tahay tanaa asal ah waxaa ka farcamaysay mas'aladii uu odhan jiray walaa nukafiru axada min ahli lqiblati masaladuu soo odhan jiray bidanbin man lam yastaxil lahu masaladuu soo odhan jiray tanay ka farcamaysa yacni waxa weeyaan tawxiidka yani iimaanka qeexitaankiisa ayay waxaasoo dhan ka farcamaya iimaanka marka cidda ahlisunna waljamaaca waxa weeye waa ictiqaadu biljilaal wa iqraaru billisaan wa camalu biljawaaric saddexdaas ayuu iimaanku ka koobaya yacni waxa weeyaan inuu qalbiga wax ku jira oo qalbiga ku gubtan marka xigtana carabka uu ku dhawaaqo marka saddexaadna xubnuhu ay fuliyaan xubnuhu ay la yimaadaan iimaanku saddexdaba waa ka koobanya iimaankoodu saddexdaba waa ka koobanya oo macnaha waxa weeyaan qalbiga keliyeysa wax ku jira iimaan ah oo carabkii looma baahna camal hadduusan la imaanina ruuxu mumin weye oo qalbigii uu mumin ka yahay weli iimaankiisii saxiixi weye maya sida madhabka ahlusuna waljamaca ma ah madhabka saxiixa ee madhabka salafka ah adilada aayaadka iyo axaadiistuna kutusaysa waxa weeye yacni ruuxu mumin iimaan waxaa la yidhaahdaa saddexdaa qayboodba waa galaa alcamal iyo macnaha qowl qowlka waxaa soo gelaya qowlun billisaan wa qowlun iyo qowlun qalbi camalkana camalulqalbi iyo camalulisaan baa soo gelay iyo camaluljawaarix baa soo gelay sidaas w waana masalada uu aada ugaga hadlay imaam bukhaari yacni kitaabu liimaan baraahiinteeda uu aada macnaha ugu oobsaday yani adilada kusoo aroortay aada usoo arooriyey sidaas waa madhab ahlisunna waljamaca waxaa khilaafsan bacdu almalaahib madhab laga soo guuriyo abu xaniifa ood muddo meeshan taas macnaha waxa weeyaan hadalkan inuu macnaha waxa weeye uu kutusayo waxa uu yahay iimaanku wuxuu leeyahay waa qalbiga iyo carabka ruux mar hadduu qalbiga ka aaminsan yahay carabkana uu ka qiro walow yuusan xubnaha ka fulanine mumin wey waxaad moodaa marka daahirka hadalkan haddii aan la qaydin inuu macnaha ku tusayo abu jacfar ataxaawina waana waa kii soo sheegay inuu madhabkani yahay madhabu laima abu xaniifa yacni nucmaan iyo waxa weye maxamed ibnu xasan iyo abu yuusuf madhabkooda inuu yahay marka qaydkii alcamal yani waxa weye jawaarixda iyo xubnuhu camalkooda in iimaanka lagu daraa taa iyadaa ayuu ka tegay uusan meesha ku darin yani madaahib kaleeto baadilaa jira qole waxaa odhanaya jira waxaa jira odhanaya iimaanku sidiisa almacrifa la yidhahda mar haddaad garato ilaahay inuu ilaahay maxamed nebi ilaahay ahaa khalaas mumin baaba tahay waxaa doonta markaa kadib same qowlka isaga waxaa soo gelaya shaydaan inuu inuu mumin ahaa oo fircoon inuu mumin ahaa oo abaalisadoo dhan inay mu'miniin yihiin yaa soo gelay maxaa yeele kulligooda waad ogyihiin inuu alla subxaana wa tacala alla yahay nebi maxamedna inuu macnaha waxa weye nebi yahay waa ogsoon yihiin ambiyadu inay ambiye yihiinna waa ogsoon yihiin ma marka madhab ahlusunna waljamaca midka isaga wey baraahiin fara badan iyo adillo fara badan baa kutusaysa inuu camalku uu iimaanka kamid yahay waxaa kutusaya waxaa kamid ah xadiidkii shucab liimaan xadiidkii shucab liimaan aliimaanu bidcun wa sittuuna aw bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waxa weeyaan waa toddobaatan iyo dhowr ama lixdan iyo dhowr gabal wey aclaaha laa ilaaha ila allah waadnaaha imaatat ldaa can ariiq ujeeda imaatat ldaa can ariiq waa xadiid nas-a wey yacni jidka ood ka dheerayso ood ka fogeyso waxyaalaha xunxunka ah iimaankay ka mid waa camal marka camal iimaankiibuu galay marka iimaanka marka camalku waa ka mid ee kama baxsana markaasaa nabigu wuxu uri sal alay slam walxayaau min aliimaan xayaa min aliimaan xishoodkiina iimaanku ka mid yahay oo kelimatu shahaada oo ugu sarraysa macnaha waxa weeyaan gobollada iimaanku ka tirsan yahay iyo imaadatu ladaa oo qaybaha ugu hooseeya ah intaasoo qaybood baa udhexeeya ruuxu kolba marka waxa weye darajuu ka jooga ruux darajadii ugu sarraysa buu ka jooga iimaankiisu waa kaamil ruux darajaad buu kala yimid acmaashi oo iimaankiisu naaqis baa naqsi baa ku jira ilaa akhirihi sidaasaa marka madhabka ahlusunna waljamaca ah adilo aada u fara badan baana kutusaysa oo xadiidkaas uu kamid yahay aayaad fara badanna way kutusayaan waxaa farax ka ah masaladan iyadana iimaanku inuu ziyaadayo oo nuqsaamayo ziyaado iyo nuqsaan inay ku timaado sida aayaadka qur-aanka kutusayaan ma waliimaanu iimaankii huwa aliqraaru qiritaan wey billisaani carabka laga qiro iyo watasdiiqu rumayn biljilaali yacni waxa weeyaan qalbiga laga rumeeyo iyo waalcamalu biljawaarixi baad ku daraysa waalcamalu biljawaarixi xubnaha oo iyagana lagaga camal falo oo camalkii iimaanka inuu dhex galayo oo juz ka mida gobol ka mida inuu yahay waa laga maarmaan watasdiiqu biljilaal yacni waxa weye qalbigoo laga rumeeyo iyo wacamalu biljawaarix wa jamiicu maa saxa can rasuli lahi sal lla alay slam min asharci walbayaani kulluhu xaqun marka masalada iimaanka ah ee macnaha waxa weeyaan aan hadda soo tilmaanay khawaarijta iyo madhaba ahlusunna waljamaaca farqiga udhexeeya muxuu yahay maxaa yele khawaarijtuba waxay leeyihiin camalku waa juz ka mida iimaanka ahlusunna waljamaacana waxay leeyihiin camalku waa juz ka mida iimaanka iyagii khawaarijta maxaa udhexeeya marka ayagii khawaarijta farqiga udhexeeya wuxuu yahay khawaarijtu waxay leeyihiin iyo muctasilada iyo qeyb ka mida hadduu tago qayb ka mid a haddii uu tago iimaanka kulligii waa wada tegaya macsiyo ruux hadduu ku dhaco dembi weyn hadduu ku dhaco iimaankiisii kulligii waa wada tegaya shay waajiba hadduu ka tagana iimaankiisii qayb ka mida maadaama ay tagtay kulligii waa wada tegaya waa madhabkooda wey laakiin madhab ahlusunna waljamaaca waxa weeye iimaanka qayb ka mida inay tagtaa laga yaabaa qayb ka midana ay joogto waana mas'alada uu macnaha waxa weye ay leeyihiin yacni iimaanku wuu nuqsaamaa wuuna ziyaadaa kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn iyo waajibaadka oo ruux uu ka tagaayo waxa weye iimaankiisii bay dhaawacaysaa oo naqsi ku keenaysaa laakiin iimaanka asalkiisii oo dhan ma guurinayso oo ma qaadayso ruuxii gaal kama dhigayso meesha ay ku kala tagsan yihin marka middaa iyadaa murji'ada iyo ahlusunna waljamaacana waxay ku kala tagsan yihiin murji'adu aslanba waxay aaminsan yihiin iimaanku waa un shay qalbiga ku jira waa shay un qalbiga ku jira markaa kadib qaarkood ha yidhaahdeen carabkana waa in lagaga hadlo ama ha ku gaabsadeen qalbiga unbu ku koobanya acmaashu marka iyaga iimaanka koobaba jirtaba sidaa daraaddeed ruuxa caasiga acmaashoo dhan ka tegey iyo ruuxa acmaashii oo dhan la yimidna ayaga iimaanka agtooda waa ka simay waa isku iimaan wey madhab ahlusunna waljamaaca marka udhexeeyo oo wuxuu leeyahay qoladanna sidaad sheegteen maa khawaarij oo macnaha waxa weye iimaanku acmaasha kulligii kuma tago qolyahankaatana wuxuu leeya waxay leeyihiin iimaanku ma aha wax qalbiga uun ku jira ee acmaashu waa ka mid laakiin acmaashu iimaanku qeyb ka mida haddii ay tagto qeyb iimaankii ka mida tegayso naqsiba ku imaanaya ee kulligiiba wada tegayo madhab rasuul aljamaca marka wuxuu udhexeeyaa labada madhab ayuu udhexeeyaa fawaarida macnaha udhexaysa middaa iyada aweye madaahibta iyada khawaarijta ha noqoto ahlusunna ha noqoto murjia ha noqoto muctasilada ha noqoto sidaa iyo wada madhabka muctasilada ee khawaarijtana farki weyn ba uga dhexeeya farki weyn uma dhexeeyo masaladan iyadaa yani waa waxaan idhi waa khilaaf lafdi awey laakiin waxa wey waa labada madhab oo maslada taata isku madhab ka aafisan wey macnaha waxa wey isku qowl wey wallahu aclam يقول المؤلف رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وليهي ساقو وجميع ما شيء لمانتي شيء قاس الصحة كأصحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الشرع الشرع ككمده يوال بيان عضينته كله لما انتي حق حقوي wax kastoo nebiga ka asaxay oo ama sharciga asalkiisa ah ama cadayntii iyo tafsiirkii iyo sharxu nebiga ku sameeyey ah kulligii xaq wey macnaha ama axaadiista nebiga ha noqoto sal alla alay wasalam ama aayaadka ha noqdeen qur-aanka ah ama ha noqdo sharci sidiisa u madax bannaan oo uu nasku ka hadlayo ama ha noqdo nas nas kaleeto sharxaya oo bayaan uu sheekhu markaa ula jeedo midkuu dooniba ha noqde eh marba hadduu nabiga ka asaxo sal alla alay wasalam xaq weeye saas sheekhu leh jumlada iyada wuxuu sheekhu ku radinayaa muctasilada iyo jahmiyada iyo mucaasilada iyo firaq fara badan oo xataa ashaacirada ku jirta oo u kala qaada axaadiista nabiga sal alla alay wasalam mutawaatir iyo axaad u kala qaada mutawaatirka waxay yidhahdaan waa qadciyu hubuut inuu sugan yaho nebiga ka sugan yahay waa go-an tahay waa shay lahuba wey laakiin waxay leeyihiin yani laysa qaciyu dalaala qaciyu dilaala tusitaankiisa uu kutusayo xugumkan ama yani xugumkan caqiidada ama shaygan uu kutusayahay shay la goyn karo ama lahuba maa muxtamil wey axaadiista aaxaadka ana ayadana waxay yidhaahdeen bilkuliya waxay faa-iideysaa danni bay faa-ideysaa mar hadday danni faa-iideyso baab alcaqaa'id maba loo daliishan karay maa baab alcaqaa'id iyo usuusha diinka looma daliishan karay kii mutawaatirka ana waxay yidhahdeen waa qadciyu hubuut laakiin waa danniyu dilaala wey ayadana waxa weeye yani in loo daliishan karayo inaan loo daliishan karaynin xagga tusitaankeeda ixtimaal baa iyadana ay geliyeen mar hadday marka axaadiistii meesha ka saareen oo ay mutawaatir iyo axaad intay kala saarteen ay yidhahdeen aaxaadi iyadu caqiidaba looma daliishan karayo maxaa yeelay waxay kutusto waa danni weeye danniguna yaqiin ma gaadhsiisna usuusha diintana waxaa yaqiinahay looma daliishan karo oo daliil loogama dhigan karayo yacni muqadimaad noocaasay isdaba dhigeen oy axaadiista nabiga sal alla alay slam ay ku radiyeen marka warkoodaana waxba kama jiro yacni waxa weeye muxadisiinta iyo cinda ahli sunna waljamaca salafan wa khalafan axaadiista nabiga sal alla alay slam mar hadduu xadiidku uu sugan yahay laba mid wey xataa hadduu aaxaad yahay hadduu waasa mutawaatir iyada jaawaza alqantara waa gudbay isaga uma baahna ka hadal hadduu aaxaad yahayna waxaa jirta aaxaad fara badan oo yaqiin faa-iideysaa sida macnaha ragga fanniga mutakhasisiinta kuwa ahlulxadiidka ah ay sugeen sida axaadiidka macnaha axaadiista aaxaada ah ee ummaddu masalan talaqi ku samaysay talaqiga ummaddu ay qaadatay oo ay macnaha ku ijmaacday qaadashadooda oo kaleeto masalan waxa weye xadiidka aaxaadka ee mashhuurka oo kaleeto xadiidka musalsal bilaa'ima oo kaleeto axaadiis noocaas waxaa jirta aaxaad ah haddana yaqiin faa-iideysa xataa axaadiista aaxaadka ee haddana yaqiinta aan faa-iideynin waxay faa-iideynayaan mar hadduu saxiixi oo sugnaado ama xasan noqdo yani waxa wey adanu raajix buu faa-iideynaya mala xoog badan ayuu faa-iideynaya oo xukunkan kadaata uu kugu inuu sugan yahay waa sida maluhu u badan yahay malaha raajixa ana sharciga agtiisa waa muctabar malaha raajixa ah sharciga agtiisa waa muctabar bal mucdamka axkaamta sharcigu yani waxa weye axkaamta adiladoodu waa daniga raajixa bay ku salaysantaha marka yani qolyahaasuu kaga jawaabaya markay marka axaadiistii nabiga sal ly slam meesha ka saareen waxaa soo baxday marka arrintooda kusoo fadhiisatay inaan alla subxaana watacaala iyo tilmaamihiisa iyo waxa ku saabsan aan sharciga iyo naqliga iyo nebiga sal ly wasalam midna aan laga qaadan karin xagee laga qaadanaya marka waxaa laga qaadanayaa muqadimaad caqliya oo ay ku magacaabeen alqawaaic alcaqliya ay ku magacaabeen qawaaic alcaqliya kuwa iyagaabaa marka asal u ah wixii alle u waajibay wixii xaaraamka ah wixii macnaha mustaxiilka ah wixii u banaan kullu daalika xagee laga qaadanayaa waxaa kutusaya muqadimaadka caqliga dasiiseen maa waxba ma aha waxbay moodeen laakiin waxba maaha kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maaan xata idaa jaahu lam yajidhu shay-an wawajada allaha cindahu fawafaahu xisaaba wax alla waxay tahay waa dhaandabangaallo wey ujeeda dhaandabangaallo wey waxba ma aha muqadimaad ay wax moodeen wey qolyahaas markuu urdinaya wa jamiicu maa saxa wax kastoo asaxay can rasuulilahi sal alay slm nebiga ka sugnaaday oo min asharci sharciga ah walbayaani iyo cadaynta sharcigu waa naska ka hadlaya mas'alo madax banaan bayaankuna waxa weeye waa naska cadaynaya nas kale kulluhu dhammaantii xaqun xaq wey isagoo o dhan waa xaq wax baadila kuma jiro lianna nabiya sal alay slam laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa kuma hadla rasuulku sal lay slam waxaan xaqahay waliimaanu iimaanku waaxidun iimaanku waa mid wa ahluhu ahalkiisuna fii aslihi asalkiisa iimaanka asalkiisa sawaaun kuwa ku siman wey iimaanka asalkiisa iimaanku waa hal mid asalkiisana waa lagu siman yahay watafaadulu kala badnaansho baynahum dhexdooda ahaaday oy ku kala badnaadaan iimaankana oy ku kala dheeraadaanna filkhashyati bay ahaatay alkacabsi iyo watuqaa waa cabsi iyadana wa mukhaalafati alhawaa balwadda iyo waxay naftu jeceshahay oo la khilaafo wa mulaasamati alwlaa sida wanaagsan oo la laazimo alwlaa macnaha waxa weeyaan waa bimacna alaxsan sida wanaagsan ee habboon inuu ruuxu laazimo hawadiisa iyo naftiisu waxay jeceshahayna uu khilaafo allahiisna uu ka cabsado acmaasha qalbiga ah yaa lagu kala sareeya laakiin iimaanka asalkiisa laguma kala sareeyo saasuu sheeku taqriirinaya jumlada iyada sheekhuulbaas tacliiqiisa uu ku leeyahay kitaabka wuu tacliiqiyey wuxuu yihi fiihi nadar fiiraa ku sugan bal huwa baatil buuhi maan warkaasi war baatil awey yani waxa weeye inuu iimaanku hal mid yahay laguna wada siman yahay asalkiisa waa baatil buu leeyahay maxael waxaa ka dhalanaysa muslimka caasiga ah iyo nebiga ambiyada kamida inay iimaanka isku mid ka yihiin oo iimaankooda uu siman yahay baa ka dhalanaysa asalka iimaanka inay ku siman yihiin madhabkana waa madhabu wuxuu leeyahay almurji-ah nimankii murjiha ee odhan jiray yani waxa weyaan laa yaduru maca aliimaani macsiyatun kamaa laa yanfacu maca alkufri dhaaca nimankii qaacidadoodiibay marka kusoo baxaysaa saa daraaddeed buu sheekhu leeyahay baatil weyaan buu ku tilmaamaya maxaa yeele saxaabadii iyo ambiyadii iyo dadka shuhadadaa iyo dadka saalixiinta iyo iyo cusaadu isku iimaanka isku meel kama joogi karaano iimaanka asalkiisa kuma sinaan karayaan saasuu sheekhu odhanaya ibn abilciz laakiin shaarixa kitaabka sharxay waxaad moodaa inuu tawjiih fiican qaab fiican inuu macnaha hadalka sheekha u hageeyo oo u tawjiihinayo qaabkaasi wuxuu yahay yacni iimaanka asal ahaan waa lagu sameeyey iimaanka asalkiisa waa lagu sameeyey asalkiisa ha lagu sinaadee haddana waa lagu kala badan yahayo iimaanka marka laleeyahay asalkiisa lagu wada sameeyaha sheekhu wuxuu ula jeedaa ka caasiga ah iyo nebiga iyo saxaabiga iyo shahiidka kulligood waxaa la wada odhan karaa waa mu'min sooma mu'min baa la wada dhihi karaa midkoodna gaal ma ah sifatu liimaan iyo marka asluliimaan tilmaanta iyadaa waa ka wada dhexaysa mina asalkeedii marka waa wada leeyihi laakiin gadaal dambe waxay ku kala sarreeyaan iimaanka ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa wuxuu misaal masala lagu soo qaadanaya ruuxa wax arko oo kaleeto indhaha leh ruuxa indhaha leh yacni dadku iyagoo wada indhale ayay ama wada dhagale ayay haddana waxa weyaan araggii ku kala gedisan yihin mid meel dhowbu wax ka arki mid meel fogbu wax ka arki mid waa acmasho wax uu indhaha soo saara mooyaane wax kale ma arki karayo mid okiyaale inuu qaato mooyaane si kale uma arki karayo kulligood aragtidii waa ku kala gedisan yihiin haddana waxaa la dhihi karaa kulligood indhool ma ah nin indhoola kuma jiro intoodaas kulligood indhay wada leeyihin sooma indhay wada leeyihiin laakiin indhihii waa ku kala gedisan yihiin qaabkaas macnaha waxa weye ibn abdilciz uu ku tawjiihinayaa oo macnaha waxa weye uu qowlka sheekha kaga leexinayaa qowlkii murji'ada waxaa qadcan a laba gooraba inuusan sheekhu ula jeedin qowlkii murji'ada ee soo marnay ee odhanahayey inuusan iimaanku ziyaadaynin laguna siban yahay oo nebiga iyo caasiga inay isku iimaan yihiin ma qolyaha ra'yigooda marnaba ulama jeedo ama sidaas ibnbaasa lagu tawjiihiyo ama kaa ibn abilciz macnaha lagu tawjiihiyo waliimaanu iimaankii waaxidun mid wey wa ahlu ahalkiisuna fii aslihi asalkiisa sawaaun kuwa ku siman wey asluliimaan way ku siman yihiinoo magaca iimaanka way wada xambaarsan yihiin kamaysan bixin watafaadulu kala sarraynta baynahum dhexdooda ahaatayna filkhashyati bay ahaatay iyo watuqa alla kacabsi wa mukhaalafati alhawaa yacni naftu say jeceshaho la khilaafo oo sharcigu siduu rabo la raaco wa mulaasimati alwlaa sida habboon oo la laazimo siduu sharcigu rabo ee faray in la laasimo hawadaada iyo naftaadana la khilaafo allana laga cabsado kuwaas ayaa kala badnaashaha dadku ay ku kala badan yihiin iimaankay ku kala sarreeyaan keenay laakiin asalkiisa wada mu'miniin weeye saas macnaa wax wey sheekhu taqriirinaya ayb wlmuminuuna muminiintii kulluhum dhammaan kala badan yihiin iimaankay ku kala sarreeyaan keenay laakiin asalkiisa wada mu'miniin weeye saas macnaa wax wey sheekhu taqriirinaya ayb wlmu'minuuna muminiintii kulluhum dhammaantood awliyaa raxmaani allaha raxmaana awliyadiisii allah raxmaana ayay awliye u yihiin wa akramuhum cinda allaahi kooda ugu karaamo badan alla agtiisana adwaacuhum kooda ugu dhaaca badan weye wa atbacuhum kooda ugu raacid badan weye lilqur'aani qur-aanka qur-aanka ninka ugu raacid badan ee ugu dhaqan badan ee ugu dhaaca badan alla subxaana watacaala kaasa ila agtiisa ugu karaamo badan wlmu'miniina ayuu mawsuulka qoraya wlmu'miniina wlmu'minuuna ayaa fiican waa mubtada wey macnaha waxa weya wuxuu sheeku leeyahay mu'miniintu kulligood ilaahay bay subxaana watacaala awliye u yihiin yani ilaahay baa arrintooda ka waliyey bimacnaa xisbullaahi ulaaika xisbullaahi alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun allah subxaana watacaala arrintooda gacanta ku haya allah u nusraynaya allay jecel yihiin oo jecel ujeeda yani lafdu wilaaya macaani aada fara badan bay ku timaada awliyadu ilahay bay marka alaa ina awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun awliyada ilahay ma cabsadaan mana murgaan yaa wehi aladiina aamanuu wakanuu yattaquun mu'miniinta alle ka cabsadoy kuwaasa awliya allah awliyada ilahay kuwaas meel kale alle subxana watacala waa ka odhanaya allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min alظulumaati ila alnuur waaladiina kafaruu awliyaahum الطaaguut yukhrijuunahum min alnuuri ila الظulumaat ulaaika asxaabu naar ulaaika asxaabu الnaar hum fiha khaaliduun yani alla subxaana watacaala dadka muminiinta ayuu awliyadoodii weligoodiiya weligoodii wey ma weligoodii wey alla subxaana watacaala dadka muminiinta ayuu weli u yahay nabiguna sal alay slam waa ka odhanaya man caadaa lii waliyan xadiisulqudsiga man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi ninkii la colaytama weli awliyadayda ka mida dagaal bu maartayaan ku cilaa dagaal buu cilaamiyey yani dagaal baan ku cilaamiyey isaguna dagaal buu la soo bambaxay allana subxaana watacaala dagaal buu ku cilaaminaya ma dagaal buu ogeysiinaya marka wilaayada ilaahay subxaana watacaala ee mu'miniintu allah subxaana watacaala ay kula jiraan oo ay awliyadiisa yihiin ayada lafteedu isku darajo maa sida iimaanku usan isku darajahan bayna wilaayaduna isku darajo ahan dadka mu'miniinta qaar waxaa jira wilaayadooda iyo u dhawaanshahooda ilaahay iyo jacaylka uu jecel yahay iyo nusrada uu siinayo yani waxa weye aada iyo aad ay u sarrayso oo aada alla ugu dhow subxana watacaala qaarna waxa weeyaan siidii ugu yarayd bay ka taagan yihin suudii ugu dambeys farakii dambe ayay macnaha wilaayada alla subxana watacala ka taagayma iimaanka marka sida lagu kala sarreeya wilaayada ilahina subxana watacala lagu kala sarreeya asalna waxa ah kala sarreynta oo miisaanka iyo miqyaasku uu yahay ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa iyo daacadiisa iyo sharciga kudhaqankiisa iyo raacitaanka taasaa macnaha alla subxaana watacaala ama wilaayadiisa xoojisa ama daciifisa hadduu ruux macnaha fududeeyana oo ka tagana waa daciifaysa haddii uu macnaha waxa ku dadaalana waxa weeyaan wilaayadiisa alla subxaana watacaala agtiisa way xoogaysanaysaa wlmuminuuna muminiintii kulluhum dhammaantood yani waxaa laga yaabaa ruuxa muslimka ah in ay ku kulanto yani waxa weye wilaayatun min wajhin majeeda in dhinac laga xidhiiriyo oo dhinac laga jeclaado iyo alcadaau waalbuqdu min wajhin dhinacna in laga jeclaado yani wejina laga jeclaado oo laga naco waa hal fardi ayaa waxaa ku kulmaya alcadaau alxubu walbuqdu ayaa ku kulmaya alxubu walbuqdu jacayl iyo nacayb baa ku kulmaya keewey ruuxa noocaas oo kale macnaha dadka saddex qaybood markii masalatu la fiiriyo wilaaya la fiiriyo yani muminiinta dhexdooda marka la fiiriyo saddex qaybood nin wuxuu leeyahay alwilaaya almutlaqa ujeeda ka wala dhigasho iyo xidhiidin iyo jacayl mutlaq ah ayuu leeyahay kaasi waa ruuxa muminkaa ee iimaankiisu uu kaamilka yahay macaasidana ka fogaado midna waxa weeyaan wuxuu leeyahay albuqdu waalcadaa almutlaq xanuujeeda khalqiga o dhan marka la fiiriyo wey muminta keliya maa collaytan iyo nicib iyo fogeyn duuduuban bu isaguna leeyahay waa kee weye isaguna waa ruuxa gaalkaaw gaalku isaguna wax soo dhoweyn iyo jacayl iyo xidhiirin toona mala si duuduuban baa loo tuuray waxaa soo hadhay ruuxa muslimka ee caasiga ruuxa muslimka ee caasiga yucaadaa min wajhin wa yuwaalaa min wajhin macsiyadiisa iyo bidcadiisa iyo xumaanta uu ku dhacayo gaalnimada gaarsiinaynin dhankaa waa ka necab oo kama jecel iimaanka uu leeyahay iyo diinta sharciga uu macnaha wax wey sheeganayo iyo salaada uu tukanayo iyo dhaacaadka uu samaynayana waad ka jeclaani qalbigaada marka waxaa ku kulmaya jacayl iyo nacayb hal ruux ku wajahay hada huwa madhab ahli sunna waljamaca sidaasaa la yaqaanaa laakiin ninkii khalad yar uu ka dhaca bidca ay ka dhacdaba in yani waxa wey loo fuqfuqgooyo oo dariishada laga tuuro waxa wey madhab ahlulbidac wey wa akramhum cinda allaahi ilahay agtiisa kooda ugu karaamo badan dadka muminiinta ah atbaachum midkooda ugu dhaaca badan weye wa atbaachum kooda ugu raacid badan weye lilqur'aani qur-aanka yani waxa weye waxay ku kala sarreeyaan taqwada alla subxana watacala miisaanku midkaas weye siduu alla subxaana watacala uu leeyahay ina khalaqnaakum min dakarin waunfa wajacalnaakum suxuuban waqaba'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum saas iyo xadiidka saxiixa nabigu le sal ly wasalam la fadla licarabiyin cala cajamiyin ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم من تر... من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال يعني من عرب أهان عجمي كفر بدل ما يشيروا من عجمي وعرب كفر بدل ما يشيروا من عبد ومن يدو كفر بدل ما يشيروا من يدو فضل كفر بدل مد عبد ما يشيروا إلا عبد إلهي كفر بدل عبد إلهي min walba cabsiilah intuu ka haysto unbuu fadli iyo wanaag ku leeyahay sidaas nabiga sal lay sl markii la weydiiyey man akramu nnaasi xadiidka muslim man akramu nnaasi marka nabiga la yidhi yaa dadka ugu karaamo badan ilahi agtiis nabigu wuxuu uhi sal lay wasalam atqaahum kooda uga cabsi badan ilahi subxana watacala ninkooda uga cabsi badan ee ugu dhow kaasaa ilahi agtiis subxaana watacala ugu karaamo badan والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به والإيمان إيمانك هو إسوء الإيمان الرمي بالله إله الرمي أصل كإيمانك وحويان والله الرمي وملائكتي ملائكتي صلى الرمي وكتبي كتبي صلى الرمي ورسولي رسولي صلى الرمي واليوم الآخر ما لك آخر سيئا الرمي والقدر قدرك إلا إيا قضيه في حكمك سؤال الرميه خيره كيس وناكسن أضومنا وناكسن وشره يمشي فشرك عبا وحلوه كيس معان ومره يمشي فقرد من الله حق على إنه كأهل تعالى كرائي يعني قدرك أما هقد عناد أما هم عناد شرها أم غضو أما خيرها أم غضو كل دي إنه حق على كيف الله قرائي ونحن أنه ربنا شيخ مؤمنون كور رميسنا بذلك أرنك كله دماشي إنت صدوا أن رميسنا يعني عرف كلينا جماعة لا نفرق مكل الدين إنه ومكل صار إنه بين أحد روح نحدي أو من رسول ورسوس على كمل رسوس إلهي نمكل الرين إنه وقيدنا الدين من قيدنا وقلال من ونصدقهم وأن الرمين أن رسوس إلهي كلهم ضمانتهم على ما شيء جاءوا بها إليه بعدين iyagiy waxay la yimaadeen yani calaa maa jaauu maca maa jaauu bihi waxay la yimaadeen iyagaba waa isla rumaynayna ambiyada ilahi subxaana watacaala saasshekule yani meesha wuxuu yani waxa way ka hadlay masalada arkaanu liimaan usuulu liimaan iimaanka arkaantiisa arkaantii lixda ahayd weye ee ku soo aroortay xadiidkii yani waxa weeyaan xadiidkii malaku jibriil uu nabiga sal la alay slam u imaan jiray yani nabiga sal lay slam su-aalu weydiiyey ee ka mid ahay يعني أخبرنا عن الإسلام إسلام كما قلت ورمي أي مركة أخبرنا عن الإيمان مركة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالق... وتؤمن بالقدر خيره وشره قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا مركة وأركان الإيمان كوي روح النسخة من الدنيا الرمى على يجع وأصول الدين كوي إسلام من هو شيء ما يوجعلوا ريا وجعلوا يعني أنت دنيا ما مركة مسألة الإيمان هي مسألة الإسلام وأنك سوبر لي إسلام كأعماس الظاهر كابا أصل أهل إلى هذا إيمان كان واحد إلى هذا أعماس باطن كأ قلبك هي أعماس هي تصديق هي الرمين كوا أصل إلى هذا إيمان إلى هذا أصل هذا لماذا الكلمة مركة واحد صرت أصل الله وساس الله الله كلا استعمالها واحد صرت قال إيمان إلا أدرسه أعماس قلبك هي أعماس الجوارح لون إلا أدرسه oo marka uu macnaha ka naaib noqdo lafdul islaamna inuu ka naaib noqdo islaamkuna sidoo kale waxaa laga yaabaa kelimatulislaam in loo adeegsado acmaasha qarsoon ee qalbiga ku qarsoon iyo bidda jawaarixda labada in loo adeegsado oo markaa lafdul iimaan ay soo guda gasho sida lafdul ixsaanba nabiga sal lay slam wixii ujeeda kamid ah ixsaanka laftiisa iimaan baa soo guda galay oo iimaan la-aan ixsaan fikirayahay ma uu jiro sidaas wey tan marka waxa weye waa arkaantii lixda ahayd inteeda kaleetana macnaha iskawaadix waana soo marray sheekhu uu ka soo hadlay alimaanu bilkitaabi walimaanu birusul walimaanu yani bilmalaaika horaybu uga soo hadlay oo uu soo sheegay walimaanu iimaankii huwa aliimaanu rumey wey bilaahi alla la rumeeyo wa malaaikati malaaigtiisa la rumeeyo yani kitaabka qur-aanka xadiidkaasi xadiidka arkaanta iimaanka taga wey kitaabka qur-aankana ayagoo kala aayado macnaha kala gejedisan ayay ku kala yimaadeen ujeeda aayado kala gejedisan aayadba qayb bay sheegtay ujeeda يعني من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله سبحانه وتعالى وتعالى يعني وحوي قام نوع عصو كلاس يعني ما أنت من الآخرين الرمين تولي ميال بيكتب يعني وحوي الرسول الرمين تولي إلى آخر ما مش كسته آيات فربنا آد وفربنا القرآن كمده أيام على الله سبحانه وتعالى وكتبير منه قدر سنة يعني والنبي صبر لي سنة القدر يعني خيره وشره خيره وشره بس ليه حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم أوليه والخير كله بيديك والشر ليس إليك والخير كله بيديك والشر ليس إليك شرك الله سبحانه وتعالى الله لك يريد أني حق هذا شر موسى أهانين برسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان نوح إليه قدر في إله حكمه ما شر يا خير قيسوني آيات بدل القرآن وأقوه كتفه ما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله سبحانه وتعالى وحلا واحد قبتان قعميه من آيات كلك مادين تاسوبيوي إن تصيبك حسنة حيا لا يقوان ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وكذا آيات كما واحد يعني إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله شرك إيا خيرك واحد كتير ذلك مصيبة إيا النعمة كل جهد إله الله سبحانه وتعالى حج فكاها كان وحي لها وحي كأصيبة وولاجة على حج فكاها وحي أهل سوء وحمي كذا يعني وحي كوضع ونبرة نفس على أيال السنة يعني مر نفسي الله نسبين روح إليه يبدأ الله نسبين إذا معنى واحد ما أصابكم من حسنة ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بس الله نسبين marna alla loo tiiriyo subxaana watacaala sida khayrkaba loogu tiiriyo sidee la kala odhanayaa marka alla subxaana watacaala tiirinta sharka iyo khayrkaba loo tiirinayo waxa weeyaan waa min baabi alkhalqi waaliiraadati waalmasii'a wey alla subxaana watacaala isagaa abuuray isagaana doonay isagaana qadaray rabbi subxaana watacaala sharna sidiisaba alla marka loo fiiriyo wax kara ma jiro shar wax la yidhaahdo alla marka loo fiiriyo ma jiro laakiin addoommada marka loo fiiriyo ayaa shaygii ilaahay uu qadaray ee xugmiyey ayaa laga yaabaa jawaaribtiisa qaybo ka mid inay shar ku noqoto laakiin shar maxdi ah ma uu jiro maxaa yeele shay kasta alla markuu abuurayo xikmad ayuu abuuraya xikmaddaasi waxaa laga yaabaa uu alla keliya shaygaa uu abuurayo in ay jawaanib jawaanib khalqiga ka mida inay dhigto ayaa laga yaabaa laakiin isla markaa haddana maslaxadeeda iyo danta ku jirtaa ka weyn maslaxadeeda iyo danta ku jirta ayaa ka weyn saa daraaddeed alla xaggiisa sharmada jiraba shar ma jiro waa khayr wey jawaanibteeda hadday shar ka tahay ibni aadamka xaggiisa marka la fiiriyo laakiin xagga alla subxana watacala shar ka maaha masala hadda tusaale soo qaadan oo kale ibliis abuuristiisa oo kale ibliis abuuristiisa iyo siideyntiisa la sii daayo waxaa laga yaabaa in mujaradu shar maxdi ah inagu muuqato laakiin shar maxdiya ma alla subxana watacaala ibliis wuxuu abuuray lixikmatin baaliga xikmadda iyo fawaa'idda iyo masaalixda ku jirtaa ka weyn mafaasida ku jirta wabitaali sidaasuuna marka uusan shar u noqonaynin wax alla wuxuu ilaahay sameeyo oo dhan iyo wuxuu abuuro oo dhan iyo afcaashiisa oo dhan kulligeed marka isaga loo fiiriyo waa khayr wey laakiin ibni aadamka qaybo kamida marka loo fiiriyo ayay macnaa wax wey shar ku noqonaysaa maa waalkhayru yani washaru laysa ilayka sidaasaa macnaa wax wey laga wadaa sidaas markaa kadib markaan qadcino inuu ilaahi subxaana watacaala sharkiiyo khayrkaba isagu abuuro tiirinta addoonka loo tiirinayo nusuusta qaarkood sharka loo tiirinayo waxa weeyaan waa markii la fiiriyo tasabubka isagaa u sabab noqday isagaa sabab isugu noqday oo hadduusan u sabab noqdeen alla subxaana watacaala muusan ku keeneen sabab isagaa u noqday dhankaasaa isaga looga tiirinaya allana waa loo tiirin oo waxaa loogu tiirinayaa abuuris iyo keenid iyo macnaha waxa weeyaan doonid intaba isaga alla subxaana watacaala yaa shirka macnaha waxa weeye ku keena dhankaas bacdu ahli cilmi waxay min baabi taajub ka edegsii alla subxaana watacaala laga edegsanayo sharka looma tiiriyo asalaamba alla maadaama shar abuurin sharka looma tiiriyo rabbi subxaana watacaala ee sharka dadka iyo shaydaanka iyo shaksiga la yimid ayaa loo tiiriyama waliimaanu iimaanku waliimaanu billahi rumayn alla la rumeeyo wey wamalaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wakutubihi kutubtiisa iyo warusuluhu rusushiisa iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhira la rumeeyo waalqadari qadarka la rumeeyo khayrihi iyo washarihi khayrkiisa iyo sharkiisaba wa xuluwihi wa murihi qadhaarhkiisa iyo macaankiisaba minallahi xagga alla inuku tacala kale yacni ka ku dhibaya iyo ka danta iyo maslaxada kugu jirtaba saas wey macaankii qadhaarka ونحن أننا مؤمنون كورمنا بذلك أرنك كله دماتي لا نفرق بين أحد من رسوله رسوله سامد كمدا أولو كالسار من كالريبين ما أوشر معنا ما أولنا إنه نبي محمد ورمينا صلى الله عليه وسلم عليه أمير كانوا ودينين الله إن الذين يكفرون بآيات الله إن الذين يكفرون بالله ورسوله آيات آيات غير ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كوا قال ضبط أول الله سبحانه وتعالى قال كلام مثلا كوا الله سبحانه وتعالى رسوله سكال الرمي إذا معناه وحوي النصارى إيه يهود إيه إيه معناه وحوي قارنا بيني قارنا بيني الله إيه رسوله سكال الرمي إلهي بأنه رميسنا رسولنا من رميسنا كوا إيه كوا أقوم قال يسوي قال أنا إيه هل ما إيه تصور بالله سبحانه وتعالى ونصدقهم ونرمينا أبو شيخ ليه كلهم أنبياء وضم أن رمينا يرسوسه على ما جاءوا مع ما جاءوا وحي إليه ما جاء لكل في سبيل إسان يجي واحد كتبت إليه ما جاء يعني أيجي وحي إلهي أسر لينا وإسلام رمينا ووحكم إذا قم بينهم وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم واحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وأهل الكبائر ذنوب سواوين بكيرا ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد أمتي فكمله لا يخلدون لقموارنا في النار نار تلقوار الماء في النار لا يخلدون معنى وحويان في النار جاري مجرور خاص لا يخلدون قطع لغيا لا يخلدون لقموارنا في النار نار تلقوار الماء إذا ماتوا هذا الإنسان والحال هم موحدون أيهم هو معنى وحوي توحيد كوبنتي أيهم موحدين oo tawxiidka alla iyo keli ahaantiisa cibaadadiisa inay gooni tahay qiraya oo usuushii diinta aan duminin oo burinin saa hadday ku dhintaan naarta ku waari maayaan wa in lam yakuunuu yaysan ahaaninba saa idiina kuwa towbad keenay towbadba yaysan ku dhibanine kabiiradii iyo dembigii weynaa hadday ku dhintaan tawxiidna ay ku dhinteen cadaabka ku waari maayaan bacda an laqaw allaha intay alla la kulmeen kadib naarta ku waari maayaan caarifiina kuwa yaqaano xaal ay yihiin yacni caarifiina iyo xaal yihiin kuwa rumaysan alla subxaana watacaala ayagoo alla rumaysan markay u tagan kadib caarifka wuxuu ka wada bimacnaa mu'miniin bayna qowseynka yani kuma jirdo nafka kitaab kuma jirto laakiin waa tafsiir wey caarifiinta oo caarifiinta waa laga fiicnaayo sheekh waxaa fiicnay inuu isticmaalo lafdiga ah yani badr bacda an laqaw allaha mu'miniin maxaa yeele mujarad lmacrifa alla subxaana watacaala cadaabkiisa lagama badbaado ibliis iyo يعني يعني ممكن لو قلت لي يعني فرعون ايه كل ما له واقع سبحانه وتعالى لكن هجان توحيد الايمان كما لهم مركا لفظ العرف لفظ المعرفه ان معناه واحد ويا لفظ الايمان وكبد الشيخ يعني صدر هذا بين قوسين لو قال يمر وهم يجوا بس مؤمنين في اهل الكبائر فيه في مشيئته الا دون انسان في كسران وحكمه الى حكمه الى حكمه هو سيالان اراده الهي دون انسان فيه إن شاء هدو دونا الله غفر لهم وأو دافيا وعفى عنهم ولسعفيا بفضل فضل في الله كعفيا وإساق دافيا ما يعني ما عدا بيه مركب السنب السدوني وحي الجنوب الذي ما دينا الله وكعنا فيا سبحانه وتعالى كما ذكر سلسة عز وجل في كتابه الله كتاب سوء كشيء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شركها الله مطعفه سبحانه وتعالى لكن جنبك السوء كسوها عليك الله وعد سبحانه وتعالى دون ذلك لمن يشاء waxaa laga wadaa haddii uu ruuxu towbad la-aan ku dhinto wey hadduu toobad toobad keeno intuusan dhibanin shirki iyo wax alla waxa kasoo hadho dhan ilaahi subxana watacaala waa dhaafaya wax alla waxa kasoo hadho dhan yaa cibaadiy aladiina asrafuu maxay laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ina allaha yakfiru dunuuba jamiican dunuubtao dhan buu alla dhaafa subxana wa tacala laa taqnatu min raxmat illah marka dunuubtao dhan buu dhaafaa haddii ruuxu uu toobad la yimaado xataa shirkigiibaa soo gelay hadduu toobad la-aan dhinto isagoo toobad keenin uu dhinto oo dembi weyn oo shirka inuu ku dhinto xaaladaa wey xaaladda ilahi subxana watacaala mashiicadiisa uu hoos joogo hadduu doonana alla subxaana watacaala dembigii weynaa uu ka dhaafay oo jannada toos laysaga gelin ama haddii kalete cadaab baa lasoo marinaya inta laga soo gooyo ayaa marka kadib jannada la keeni doonaa saas wain shaa hadduu alla doonana cadabahum waa cadaabaya fi naari naarta ayuu ku cadaabaya dadkii ahlulkabaa'irta ahaa bicadlihi cadligiisuuna ku cadaabaya maana markuu naarta geeyey muusan dulminin rabbi subxana watacaala laakiin waxay la yimaadeen unbuu ku abaalmarinaya macna uma markaa kadibna yukhriju buu kasoo saaraya minha cadaabkiibuu kasoo saaraya biraxmati naartiibuu kasoo saaraya biraxmati naxariistiisuu kaga soo saaraya qayb badan alla isuu u naxariisto yuu bifadlihi iyo naxariistiisa kaga soo bixinaya wa shafaacati shaaficiin kuwa ergeynaya ergadoodana alla wuu kaga soo saari sawbkeeda oo min ahli aacatihi daacadiisa ehelkooda dadka ilahay daacadiisa ehelka u ah ee mu'miniinta ah kuwa ergada ay ergeynayaanna dad buu naarta kaga soo saari doona alla subxana watacaala uma markaa kadibna markuu naarta kasoo saaro ama naxariistiisa kaga soo saaro ama shafaacatu shaaficiin uu kaga soo saaro yabcasum wuu u dirayaa ilaa jannati jannadiisa ayuu u diraya rabbi subxaana watacaala macnaha yani markuu ilaahay naarta kasoo saaro kulli naxariistiiba kaga soo baxaya abwaasidata shafaaca ha noqoto oo alla subxaana watacaala dad mu'miniin oo ahlu daaco ah ha ku maamuuso oo ha ku qadariyo inay naarta kasoo saaraan ama isaguba toos alla subxaana watacaala ha ugu naxariisto ha kaga soo saareen markuu naarta kasoo saarana jannadu rabbi subxana watacaala u diri doonaa wadalika arrinkaasina biana allaha bisababi ana allaha tacaala alla korhaaye sababkeedu waxa wey alla korhaaye tawallaa inuu tawaliyey ahla macrifatihi ahla iimaanihi baa taana ku fiican yani ahla iimaanihi iimaankiisa dadkiis dadka iimaanka leh ayuu alla tawaliyey subxaana watacaala oo arintooda iyo taladooda qabtay walam yajcalhum mu uusan yeelin alla subxana watacaala dadka ahlu iimaanka ah si daarayni labada daarood dhexdooda waa akhriya adduune ka ahli nukratihi diidada alla la diido ehelkiisa oo kale ehelka alla diidan oo kale kuwaasoo kale alla muusan kalama dhigin alladiina kuwaasoo ehlu nukradaaso haabuu khasaaray min hidaayati hidaayada alla subxaana watacaala ku guuldaraystay yani ka guuldaraystay oon helin ilahi subxana watacaala hidaayadii kuwaa iyo kuwa iimaankii la yimid isku mid alla kamuusa dhigin labada daarayn isku meelna muusa dhigin walam yanaaluu kuwa ahlu nukrada oon helin min wilaayati wilaayada alla subxaana watacaala waxba ka gaadhin waxba ilahi subxana watacaala wilaayadiisa kuma ay laha ee cadaa iyo buqdi mutlaqa ayuu alla subxaana watacaala u hayaa markaasuu sheekh wuxuu yihi allahuma ya waliy alislaami wa ahlihi sabitna cala alislaami xataa nalqaaka bihi aamiin allahuma alla yaa waliy alislaami islaamka weligiisiiyow wa ahlihi ahli lislaami islaamka ehelkiisa weligiisiiyow sabitnaa ilaahu nasi buuna cala lislaami islaamnimada nagu sug xataa nalqaaka bihi ilaa aan kuula kulanno maa ilaa aan kuula kulanno annagoo islaamkii wadanna aan kaaga nimaadno ilahu islaamnimada nagu sug buu sheekule masaladaas oo masaladii macnaha waxa weeyaan dadka ahlulkabaa'irta ah ee dunuubta waaweyn ku dhinta shirki aan ahayn shirki aan ahayn sida macnaha zinada iyo isagoon banaysanayn isagoon banaysanaynin qirsanna in shaygan uu gelayo uu macsiyaya saa hadduu ku geeriyoodo ruuxa noocaas oo kale ah cinda ahli sunna waljamaaca waxaa ijmaaca inuusan naarta ku waarayn kuma waarayn sabab nebigu sal lla alay slam xadiidka saxiixa uu ku yihi yakhruju min annaari man kaana fii qalbihi misqaalu daratin min iimaan misqaalu xabatin min iimaan yacni shay yar shayga shay ugu yar oo iimaan ah ninkii qalbigiisa uu ku jiro oo ku dhinta alla subxaana watacaala naarta uu ka soo saaray xadiidu shafaaca oo dheeraana nebigu sal alay wasalam waa ka tilmaamay dad intay macnaha waxa dhexuloodeen oo macnaha waxa weeyaan gubteen oo qallafeen markaa kadib alla subxaana watacaala inuu naarta kasoo saari doono markii naarta lasoo mariyo kadib maa sidoo kale xadiidka shiraadka isaga dad baa naarta ku daadan doona muminiina marka kadibna alla subxaana watacaala uu ka saari doonaa dadna intay macnaha bahasha kalaaliisi ah xagtaan oo dhaawacaan oo dhiig ka daadayaan ayagoo falaqlaynayo dhiig ka daadanaya cararayaan maa marka waxa weeye axaadiistan oo dhan ayaa kutusaysa in dadka muminiinta ruux hadduu iimaanba ku dhinto oo shirki uusan ku dhiman hadduu shirki ku dhinto waa mukhallad wey shirka hadduu ku dhinto wax yar oo shirki hadduu ku dhinto wax weeye naarta ayuu ku waaraya laakiin hadduu isagoo muwaxid ah uu dhinto dunuub waaweynna uu la dhinto inuu alla u dhaafo subxaana watacaala waa mid oo intuu iskaba cadiyada oo jannada toos isaga geliy jannada isaga la yidhahdo bifadlihi subxaana watacaala wa ixsaani waxaa kaloo suurtagala alla subxaana watacaala inuu cadaab soo mariyo oo lasoo ciqaabo oo dembi dembigii laga soo dhaqo goortii wixii uu la yimid lasoo cadaabana wuxuu ku dambayn doonaa akhiiran jannada ayuu ku dambayn doonaa maadaama uu imaamka ku dhintay saas waa caqiida macnaha sheekhu uu taqriirinayo waana caqiidatu ahli sunna waljamaaca sidaas wuxuu ku radinaya khawaarijta iyo muctasiladu ku radinaya khawaarijtuna waxay aaminsan yihiin kabiira hadduu ruuxu ku dhinto inuu mukhallad fi naari naarta inuu ku waareen muctasiladuna saasay la aaminsan yihiin laakiin sidaynu soo marnay adduunka unbay ku kala gedsan yihiin adduunyada unbay ku kala gedsan yihiin iyadana wax badan kuma kala fogo qoladana waxay leeyihiin almanzila bayna manzilatayn qoladana waxay leeyihiin waa kaafir cad inta unbay macnaha wax weeyaan ay leeyihiin laakiin waa isku mawqif weye aakhara haddii la gaado naartu ku waaraya bay leeyihin yacni ahlulbidaca caadadooda waxay tahay inaysan nusuusta isu keenin markaad baab ama mawduuc ka hadlayso nusuusta ku soo aroortay oo dhan labada dhinac inaad soo aruuriso oo markaasi aada xugum kala wada baxdo ayaa cinda ahlisunna waljamaca la yaqaanaa ahlulbidaca laakiin hal nas ama nusuus hal dhinac ka hadlayso intay qabsadaan yay la duulayaan nusuustii kale agtooda kamaba jirtaa marka nimankan marka waxay qabsadeen nusuus ulwaciid nusuusta layidhaha nusuusta goodiga allah subxaana watacaala cadaabkiisa iyo inuu dadka gelinhayo iyo ilaa aakhiri maarka nusuusta ka hadlaysa iyo ciqaabta alla subxaana watacaala iyo cadhadiisa iyo kuwaasay ku fogaadeen nusuustii kale wacdiga iyo ballanqaadka iyo jannada iyo naxariista eeba waasacnimadeeda iyo waxaad ka hadlaysay kuwaasay ilqeeyeen meesha dhanba waa ka saaray walxaqu waxa weeye in labada nasba laysu geeyo oo la jamciyo qoladan taata iyo kuwanba laysu geeyo dhexdoodana lagala soo baxo qaacidadaasi sharciga ee ahlusunna waljamaca ay la soo baxeen maarka wa ahlu lkaba'iri kabaair daliilta waaweyn ehelkeeda iyo dadkeeda oo min ummati maxamed sal lla alay wasalam ummadda nebi maxamed ka mid a laa yukhalladuuna la waarin maayo fi naari naarta lagu waarin maayo bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin ummatu maxamed in lagu koobaayo waa laga fiicay mutlaqan umamka oo dhan ummadahoo dhan in la yidhahda fiican saasay qaarkood leeyihin laa yukhalladuuna fi naari idaa maatuu hadday dhintaan walxaal hum iyagu muwaxiduuna ay yihiin kuwo macnaha waxa weeye tawxiidsanaya tawxiidku macnaha in aadan ku xadgudbin weye usuushii diiniga ahayd tawxiid aluluhiya ha noqdo rububiya ha noqdo asmaa wasifaad ha noqdo ruuxa isagoo rumaysan hadduu dhinto wey oo macnaha waxa weeyaan aada shirki la imaanin oon waxba alla subxaana watacaala la wadaajinin waxyaalaha khasaaista alla subxana wataala ee u goonida wain lam yakunuu yaysan ahaanin bataa'ibiina kuwa towbad keenay hadday tawxiid ku dhintaan naar ku waari maayaan bacda an laqaw llaha markay alla la kulmaan kadib caarifiina yacni mu'miniina xalayihin kuwa rumaysan rabbi subxaana watacaala wa hum iyaguna fii mashii'atihi alla doonitaankiisa ayay macnaha hoos ku dhex jiraan iyo wa xukmihi ilahay xukunkiisa maa in shaaa cafaa canhum wain shaaa cadabahum hadduu doono alla waa iska cafiyaya hadduu doono waa cafiyaya in shaa hadduu doono kafara lahum waa u dhaafaya wa cafaa canhum waa iska cafiyaya bifadlihi fadligiisa ilahay ku cafinaya kamaa dakara siduu sheegay caza wajalla fii kitaabii uu ku sheegay wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa shirkiga wixii ka soo haray alla subxana watacala ciduu doonu u dhaafay dhaafidduna waxay ku xidhan tahay mashiiada ilaah mashiiada ilaah iyo doonitaankiisa ku xidhanta wain shaa hadduu alla doonana cadabahum waa cadaabaya fi naari naartu ku cadaabaya bicadlihi cadligiisa ayuu alla subxaana watacaala ku cadaabaya yacni ma aha inuu alla dulmiyey ee cadil buu ku yahay markuu cadaabka geeyey iyagaa mutaystay macna waa mutaysteen gar gardarramee waa gar uma markaa kadib yukhrijum alla waa ka soo saaraya minhaa naartiibuu kasoo saaraya biraxmati naxariistiisuu kaga soo saaraya wabisafaacati wa shafaacati shaaficiin kuwa ergeynaya ergadooduu kaga soo saaraya oo min ahli aacatihi daacadiisa ehelkooda dadka daacadiisa sameeye ee mu'miniinta ah shafaacadoodu kaga soo saaraya macnaa waxa weeyaan waxaa shafaaco qaadaya alla subxaana watacaala awliyadiisa o dhan baa shafaaco qaadaya biladu lilmalaaika yani waxa weye ambiyada dadka mu'miniinta ah shuhadada saalixiinta dadkaasoo dhan ayaa macnaha wax shafaaco qaadi doona shafaacadana saan horey u sheegnay iyagaa lagu maamuusaya maha alla subxaana watacala wuxuu qaban waayo inuu u dirsanay ee iyagaa lagu qadarinaya oo lagu maamuusaya alla subxaana watacaala ku weyneynaya qolyahaas baa cadaab ka soo saaro macnaha waxa u ergeeya la odhanaya uma markaa kadib yabcatuhum ilaahay subxaana watacaala wuu u dirayaa ilaa janna